wuxuu marayaa ka kale condom u marayaa xisadiisiibuu hadda qaadanaya maxaa yeelay condamku dee waxa weeyaan xujadii dhammayska tirayd weeye wa ilaa haddii kaloonu masalan kii goobjoogga ahaa ama kii kaamilka ahaa aanu dhaaranin sabara lilkaybi ka maqan ayuu sugayaa inta uu kaaga xaadirayo sabigii intuu ka qangaadhayo kii waalla intuu ka miyirsanayo oo deeda mid waliba dhaarta wixii ka quseeyey uu ka maro wlmadhabu madhab waxa weeye ana yamiina almuddacaa calayhi bilaa lawsin wlmarduuda wa ana almarduuda cala lmuddaci ta lagu celiyo aw cala almuddacaa calayhi maca lawsin iyo walyamiinu oo maca shaahidin hamsuuna waa konton waxa uu sheekhu yidhi waxa madhabku yahay dhaarta uu dhaarto muddaca calayhigu qofkan dhiigga loo sheeganayey marka aan bilaa lawthin ay tahay wax qariino iyo wax xoojiyo oo xaggan muduciga dhaarta soo mariya marka la waayo ee dhaartii ay sidii asalkahayd muddaca calayhiga fadhiisato waa hamsuun waa conton wlyamiin wlmarduuda walyamiin almarduuda dhaarta la celiyey cala almuddaci muddaci baa lagu celiyey iyadoon lawth jirin ayaa muduci lagu celiyey amaa lawth baa jire masalan lawth baa jire muducigii baa dhaartii jiray markaasaa muddo caleyhi lagu celiyay mase muddo caleyhigina desaa muducigii lagu soo celiyey mar labaad dhaartaasi waalmarduudatu cala almuddaci aw ilmacow cala almuddaca calayhi ama dhaarta muddo caleyhi lagu celiyey maca lawthin markay lawth jiray ee dabeedna muddaca calayhi lagu celiyey taa horaa bilaa lawthin bay ahayd tanagu waa maca lawth oo iyadoo lawth haystaa uu diiday muducigina horsaa mudacaleygii lagu celiyey walyamiin maca shaahid qofkii hal markhaati buu haystaa lukaabsi uu doonayaa dhaar buu ku darayaa intaasoo dhammina waa khamsuun intaasoo dhaaroodba oo konton waa dhaar dhiigeed dhaartaa dhiigeed ayuunbaa konton ah dhaaraha kale konton maaha waa hal mar wayajibu haddaba waxa waajibayaa bilqasaamati qasaamada waxaa ku waajibaya fii qatli alkhata'i aw shibhi alcamdi diyatun baa cala alcaqilati ku waajibaysa wafi lcamdina cala almuqsami calayhi ka lagu dhaartay bay ku waajibi wafi lqadiimina qisaasun ayaa waajibaysa waxau sheekhu leeyahay haddaba qasaamadii kontonkii walla marka la maro maxaa ku sugmaya waxau leeyahay sheekhu qasaamada waxaa ku waajiba qasaamada oo kontonkii wallo ah marka weliba muducigu u dhaarto dilkuna gef yahay ama shibulcamdi yahay diyatun cala alcaaqila diyo la fudeediyo ayaa tolka guudkiisa aatay oo markay khadaatayna waa mukhafafa markay shibulcamdi tahin waa muqallada waa iyadoo markhaati ku istaagay oo kale ayay ka dhiganta wa fii fi lcamdi wa fii qatli camdi haddii uu dilku camdi yahayna diyo xaalla oo hadda la doonayo ayaa calalmuqsam caleyh kaa lagu dhaartay guudkiisa ahaatay laakiin qisaas jadiidku ma qabo oo wuxuu leeyahay qisaasi ma jirto oo waxay leeyahay qisaas iska xujo daciif ahoo ma waajibinaysa qisaas ee xagga dhiigga ayuunbaa arrinka dhiigga ayuunbaa loo dadaalay wafi lqadiimi qisaasu qadiim wuxuu leeyahay mar haddii dee lows meesha jiro dhaartiina la maro camdi ay meesha ku caddaato qisaas baa waajibaysa taxlifuuna watastaxiquuna dama saaxibikum saaxiibkiina dhiiggiisiima mudanaysaan marka wuxuu leeyahay dama qaatila saaxibikum saaxiibkiina kii dilay dhiiggiisama mudanaysaan jadiidkuna wuxuu leeyahay waxaa u qadareen badala diyati dami saaxibikum saaxiibkiina dhiiggiisa bedelkiisii ma mudanaysaan ayuu qadarayaa walow iddacaa hadduu sheegtaa camdan bilawthin maca lawthin isagoo lawthina jiro ayuu calaa alaaatin ku sheegtay xadara axadun midkood xaadiray aqsama calayhi khamsiina ayuu ku dhaaran waakhada ulusa diyatina wuu qaadan ee fain xadara aakharu ku kale hadduu yimaado aqsama calayhi khamsiina ayuu isna ku mari wa fii qowlina khamsan wacishriina in lam yakun haddanu in dakarahu fi laymaani dhaarihii mid ku sheegay wailaa haddii kale fa yembagii waxaa boona aliktifaau biha in lagu kaabtoono binaan hadalkaana waxaa lagu dhisaya calaa sixati alqasaamati qasaamadu inay ansaxaysa fii kaybati lmudaca calayhi mudaca calayhi oo maqan wahuwa lasaxuna weeye waxau sheekhu leeyahay haddii uu sheegto weli ayaa wuxuu sheegtay dil camdi ah waana bilawsin maca lawsin meeshiina qariino iyo wax xoojiya ayaa la hayaa calaa alaaati saddex buu ku sheeganayaa saddex nin oo hebel iyo hebel iyo hebel buu leeyahy xadara axaduhu midkoodun baa jooga midkiina dee hadduu qirto waa la qisaasiya waa inkirsan yahay aqsama calayhi khamsiina kaa konton walla bille ayuu ku marayaa inuu dilay wa akhada hulusa diyati diyadii oo saddex loo qaybiyeyna wuu qaadan meesheed buu qaadan ilaa iyaga saddexda nin baa loo qaybinayay diyadeena markaa kan waxaa kaga soo waa hulusun fain xadara aakharu mid kalaa yimi aqsama calayhi khamsiina isna konton ayuu ku mari maxaa yeele dhaarihii hore dee isaga kaa horun bay ku dhacaysa kan kumay dhacayn isna hulusudiyuu ka qaadan qowl baa wuxuu leeyahay mee hamsan wacishriina wuxuu ku dhaaranayaa shan iyo labaatan buu ku dhaaranayaa sidii mar waxay wada yimaadeen oo kale ayay ka dhigan tahay waase goorma in lam yakun dakarahu fi laymaani waa haddii aanu ku sheegin dhaarihii u maray kii xaadirka ahaa marka in lam yakun dakarowdani qayd bay u tahay qowlkan ayay qayd u tahay ee qayb kale maaha haddii aanu dhaarihii hore ku sheegin buu leeyahay ee uu ninka hore ku dhaaranayey shan iyo labaatanunbuu maray wailaa haddii kale uu ku sheegayna fa yembaqii waxaa banaan iktifaau bihaa inuu ku kaaftamo untii hore oo aanu waxba u marin bina'an hadalkaasina wuxuu ku dhisan yahay calaa sixati alqasaamati qasaamada inay ansaxaysa fii kaybati lmudaca calayhi muddaca calayhigo maqan in la qasaamayn karo huwa lasaxu waana asaxo dee bayino lasoo taagayo kale ka dhigantay waman istaxaqa ka mutay badela dami dhiigga bedelkiisa aqsama ugu dhaaran walow mukatab walow waa mukaatabun bacdo liqatli cabdihi addoonkiisa dilkiisa u dhaaranayba waman irtadda ka ridooba falafdalu sida fiicani taakhiiru aqsaamihi waa in dee qasamaynsiya dhaartiisa la dibdhigo liyuslima si uu islaamo fa in aqsama hadduu dhaartay fi riddati saxa calalmadhabi waa ansaxaya waman laa waarisa lahu gaana cid dhaxasho lahayn laa qasaamata fiihi qasaamo ma jirto waxau sheekhu leeyahay qofka mutay bedela dam dhiigga bedelkiisa qofka mutay oo waa maxay masalan waa sayidkii oo masala addoonkiisa laga dilay waa waari oo waa mid dhexlaye aqsamakaasi wuu dhaara ama muslimaad ama gaal haade caadilaada faasika ahaa noocu doonaba ahaadee walow mukaatabun liqatli cabdihi addoon mukaataba ha ahado mukaatab waxa weeye addoonkan la yidhi haddii aad intaa keento xor baa tay marka addoonka mukaatabkii dee wuu yar shaqshaqaynaya waxbuu rogrogaya waxaa laga yaabaa inuu addoonu ka baayac mustaraynayo uu soo iibsado ayaa dhici karto addoonkaa dee mukaatabka ayaa leh milkigiisuna waa iska daciifo dee waa kale zakadu xataa kuma waajibto marka haddii mukaatabkaasoo addoonu kasii baayac mustarayn laga dilaba ha ahaadee maxayla bedelkiisa ayuu mudanayaaye qofkaasi wuu dhaaranayaa maxayla bedelkiisa isaga ayaa mutay ciddii waxaa yeelanaysa qaadanaysa ayuunbaa dhaartaa qasamada maraysa wey waxau sheeku leeyahy qofka ridoobay intuu mutay dhigga bedelkiisii masalan qof baa qof dhaawacay dabeedna markuu dhaawacay buu qofkii la dhaawacay nabarkii u dhintay weligii baa dabeedna isagoon dhaaran ridoobay markaa intuu mutay dabadeed ayuu ridoobay fal afdalu sida fadliga ama fal awlaa sida fiicane taakhiiru aqsaamihi waa in dhaartiisa la dibdhiga liyuslima si u islaamo ha yeele dee xilliga murtadka iyo ila dhaar been iyo waxba iska ilaalin maaye inuu dibdhiga ayaa wanaagsan fa in aqsama fi riddati saxa haddii isagoo murtadkii ah uu dhaarto waan saxayaa oo diyadiina waa badnaya calalmadhabi haddaan qabano hayla rasuulku dee dhaartii yuhuudda ayuu markaa ictibaariyey uu yihi haydin maraan konton haydin maraan markaa markaa qasaamadana waxay ka mid tahay waa nooc yar shaqaysi oo maalkasbasho ah ayaa ku jirta markaa riddadii ma diidayso dee haddii murtadku soo xaabaysta iyo hadduu wax iska soo yar shaqshaqayso dee cidi uma diidaynin tanna waa la mid uun waxau sheeku uhi waman laa waarisa lahu ka aan cid dhaxashaba lahayn oo khaas laa qasaamata fiih qasaamo male isaguoo walow halkaa lowsba ha jireen mustaxiq mucayana baan jirin maxay dha diyadiisu dee dadka muslimiinta oo dhan bay u sugnaatay teena iyagii la wada dhaariyaana suurtageli mayse laakiin waxaa la qaadiga ayaa dee u samaynaya dee cid ku dacwaysa ciddaa la yidhi way dishay oo ku dhaarisa marka haddii uu dee diido seebaaba ma nukuulkaasa lagu xukumay mise wax kale ayaa looga wareegay marka culimada qaar baa nukuulka hadduu dhaaran waayo waa lagu xukumaya ee maxaa la samayn haddaba dee jeelka un hala dhigo inta uu ama ka qiranayo ama uu ka dhaaranayo jeelka ayuunbaa markaa imika dee xeer ilaalinta oo kale ayaa markaa ku dacwinaysa marka xeer ilaalintiina dee dhaar ku mari mayse ninkan unbaa ama dhaar la marin oo la odhan ka dhaaro ama isaga unbaa xabsiga la dhigi ilaa inta ama ka dhaaranayo ama ka qiranayo faslun fi ma yahbutu muujib lqisaas wixii uu ku sugmayey wixii qisaasta waajibinaya inamaa yahbutu wuxuu ku sugmaa muujib lqisaasi qisaastii wixii waajibinaya biqraarin qiras aw cadlayn ama laba caad wlmaaluna bidalika ayuu ku sugmaa aw birajulin iyo imra'atin aw wayamiinin walow cafaa can lqisaasi hadduu cafiya liyuqbala lilmaali rajulun wamra'atani si loogu aqbalo lam yuqbal sida saacadaan qabna lama aqbalayo waxau sheeku leeyahay qisaasta waxa waajibiyaa wuxuu ku sugmaa waxaa qisaas waajibiya ama dila ama jaraaxiya dhaawaca kale ahi wuxuu ku sugmaa biiqraarin qirasho uu qofku qirto u idhahdo waxa anaa sameeyey ayay qisaasti ku sugantaa ama ow cadlayn ow shahaadata cadlayn laba ruux oo caadiliin ah hadday ka markhaati kacaan ayana uu ku sugmayaa haddii muddacalayhigu markaa uu diido mudicigu uu dhaartana wuu ku sugmayaa iyadana way taasi waxa weeye waa qisaasta wixii waajibinaye waxa maal waajibiye ama dil ama jalaaxiina wuxuu ku sugmaa bidaalika kaa aan soo sheegnay oo ah iqraarka uu ku sugmaa uu qirto qof ama laba caadiliin oo ku markhaati kaca waxa kaloo maalku ku sugmaa birajulin wamra'atayn nin iyo laba dumar ah aw birajulin wayamiinin birajulin wamra'atayn aw birajulin wayamiin ama nin iyo dhaar laakiin laba dumar iyo dhaar kuma sugmayo waxa uu sheekhu yidhi haddii uu cafiyo qofku qofkii masala qisaasta mutay jinaayo waajibinaysa ayaa qisaastiibu cafiyey waxaanu doonayaa markhaatiyada iyo waxbaa ka yar washwashahoo liyuqbala lilmaali rajulun wamraata nin iyo laba dumar uu haystaayo markaasaa kitaabkii intuu geedka kuwa soo akhristay ayaa wuxuu yidhi haddii aad imika ninka aad aad camdi iyo waxaad ku dacwayso oo aad qisaas doonto dee kuu sugmi mayso markaa waxaad tiraa marka hore qisaastii waan cafiyey deetana maalka ku dacwiyo halkaa nin iyo gabadhani ha kugu sugmaan walow cafaa can ilqisaasi hadduu cafiyo liyuqbala lilmaali rajulun wamra'ataan si maalkaa ka sugmayo loogu aqbalo nin iyo laba dumar ah ama nin iyo dhaar lam yuqbal lama aqbalayo loo xukumaya filasax haddaan aqbal maxaa yeelay maalku wuxuu sugmaa intay qisaasu sugantay qisaastiina may sugnaanin markaa qisaas wayna marka hore sugantaa kadib uu cafiyaa laakiin qisaastii oo sugnaan baan cafinaya maal baan uga gudbaya ma banaana taanigu wuxuu leey waa la aqbalayaa qasadku waa maaluun walow shahida hadday markhaati kaco huwa iyo wahumaa bihashimatin qablahaa idaaxun uu yahay ayaa ka markhaatiga lam yajib arshu ama waajibiya cala madhab haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay haddii uu ka markhaati kaco huwa ninkii wahumaa iyo labadii dumarah bihaashimatin qablahaa idaax waxay ka markhaati kaceen nabar haashime ah haashimana maxay ahayd de waa nabarkii laftu ay jabtay qablahaa idaax oo uu ka horreeyo lafcadaadna ayaa ay ka markhaati kaceen nin iyo laba dumari lam yajib arshuhaa cala almadhabi haddaan qabanno arshigii ma waajibayo haashimada oo toban kaalaad ahaa ninkii maxaa yeelay hashmiga idaaxa wataa waa jinaayo keli ah markaa meeshii qisaas ayaa ku jirta oo dee mudaxada waa la qisaasayey mar haddii waxa qisaas waajibinaya meesha ay ku jiraan waa loo dadaalay oo xujo kaamila mudax kale ku sugmi mayso qawlo wuxuu leeyahy arshigeeda way iska sugnaanaya walyusarix ha caddeeya ashaahidu bilmuddacaa shayga la sheeganayo ee falow qaala hadduu ihaha daraba waa ku dhuftay bisayfin fajaraxa waa dhawacay famaata waa dhintay lam yaqbud ma sugnaanaya xataa yaquula ilaa uu yidhaha famaata minhu wuu dhintay u faqatlahu waa dil ee walow qaala hadduu yidhaahdo daraba ra'sahu ayuu ku dhuftay faadmaahu waa ka dhishi ow fa asaala damahu ayuu socodsiiyey habatat daamiyatun baa sugnaanaysa waxau sheekhu leeyahay markhaati markuu markhaati noqonayo waa inuu caddeeyaa bilmuddacaa bihi shayga la sheeganayo waa inuu caddeeyaa masalan wuxuu shahiidkii darabow ninkaa bisayfin buu ku dhuftay fa jaraaxa wuu dhaawacay famaata dabeedna ninkii waa dhintay lam yahbut dilkaa la sheeganaya ma sugnaanayo maxaa yeele waxaa dhici karta in wax kale u dhintay ilaa uu yidhaahdo famaata minhu waxyeeladii uu ku dhuftay buu u dhintay ayuunbuu markhaati noqon karaa laakiin ninkii waa dhintay waxna wuu ku dhuftay markhaati maaha ama uu yidhaha faqatalow waa dilay laakiin wuxuu walow qaala hadduu yidhaha buhi markhaatigii daraba raasow madaxa ayuu ku dhufa faadmahu waa ka dhiijiyey ow fa asaala damu dhiigga ayuu kaga keenay u socodsiiyey habatat daamiyatu nabarka daamiye layidha ayaa ku sugmaya hay isigu dee dhiijinaya dhiig socday bu ayuu markhaati furay wayushtaradu limuudixatin waxaa loo shardiyaa darabahu waa ku dhuftay faawdaxa cadma ra'sihi ayuu caddeeyey qiila waxaa yakfi waxa ku filan faawdaxa ra'sahu buu caddeeyey wayejibu waxaa wajiba bayaanu maxalliha iyo wa qadriha liyumkina alqisaasu si ay qisaasi u suurta gasho waxau sheekhu leeyahay muudixo marka laga markhaati kacayo waxaa la doonayaa inuu yidhaahdo darabahu wuu ku dhuftay faawdaxa cadma ra'si madaxiisa laftiisiibaa caddaatoo muuqatay qiilna wuxuu leeyahay maya yakfii faawdax ra'su madaxii buu caddeeyeydaa aan iskaga kaabdoono maxaa yeele madaxii buu caddeeydaa macnaheedu dee ma ixtimaali karta waa loo xiiraye macnaa cadkii baa wada dhammaaday un weeye buu leeyahy waxaana shaahidka kuwaajiya bayaanu maxalliha muudixada inay meeshay tay u caddeeyo wa qadrihaa intay leegtay qadarkeedu waa inuu caddeeyaa liyumkina si ay u suurto gasho liyumkina si u suurtaga alqisaasu qisaasi had si ay u suurto gasho daraaddeed waa inuu sidaa uga markhaati kacaa bal marka kale dee xagga xoolaha iyo wax kale laysku haysta laga markhaati kacayana xagga dambu inoogu keeni doona wallahu aclam waxaynu ku dhex jirnay qisaasta wixii waajibinayey wuxuu ku sugmayey iyo wixii maalka waajibinayey wuxuu ku sugmayey oo qirashadii iyo markhaatigii iyo wayahbutu waxa uu ku sugmaa alqatlu dilka bisixri sixirka lagu dilaa biiqraarin qirasho bihi isaga la qirto laa bibayinatin markhaati kuma sugmo waxau sheekhu leeyahay dilka qof sixir lagu dilaa waxa uu ku sugmaa qirasho uu qofkii saaxirka ahaa inuu qofkaas sirxay oo uu sixirkii ku dilay uu qirto oo masalan uu yidhaahdo sixirkayga ayaan ku dilay hadduu yidhaha sixirkayga ayaan ku dilay sixirkayguna see badan waa mid wax dilaa dee camdi bay noqonoo waa la qisaasi haddii uu yidhaha si naadira ayuu wuxu dilaana shibulcamdi ayuu noqon haddii u yidhaahda magaciisa iyo magac kalean isku qaldaya magaciisa uma jeedina mid kalean ku qaldayna khadaa bay noqon markaa labadaa jeerba shibulcamdiga iyo khata diyadu maalka saaxirka ayay ku waajibaysaa ee caaqirada kuma waajibayso maxaa yeelay qirashada dee isaguu qirtay caaqiradii waxba ku laasimin maayo inay caaqiladu dee iyadu u qirta mooyaane markaa diyadu way ku waajibi markaa waxaa sixirka la yidhahdaa xagga luqa ahaan waxaa la yidhahda sarfu shay can wejhi shay wejigiisa laga leexiyaa luqa la yidhahdaa maa saxaraka cankada bimacnaa maxaa kaa weeciyey istilaax ahaanna waxaa la yidhaahdaa ama sixir waxaa loo yaqaana musaawalatu nufuusi alkhabiifa nafaha xunxun iskudaygooda iyo waxa ay qabtaan ee falalka iyo aqwaashiiyo waxay yidhaahdaan oo ay ka ratimaan sida badan dee umuur khaariqaah oo caadada ka baxsan waa iskudayga iyo wadwadka ay nafaha xunxumeen ay wadayaan ay isku dayayaan ficillo iyo hadallo ay ka ratibmayaan umuur khaariqo ah oo bimacnaa aan la arki jirin caadada khilaafsan ka waxaa laga yaabaa in waa ficil la yimaado ama qowl la yimaado dabeetana qofkii la sirxay uu ku xanuunsado oo uu ku dhinto waxaa dhici karta in masalan jidhkiisa wuxuu gaadhsiiyey oo qiiqiya inuu ka yimaado wax kale aasaar uu leeyahay uu qaaday waxaa lagu kala geeyaa laba ruux oo isqaba marka waana shay xaaraan ah weeye rasuulku sala allahu alay slam uu ku tilmaamay inuu ka mid yahay dunuubta muubiqaadka ah dembiyaalka waaweyn ee muubiqaadka u xalaaga ayuu ka mid yahay markaa beridiisa iyo barashadiisa iyo samayntiisu waa mid ay xaaraan tahay weeye haddii qofku uu ictiqaadiyo ama uu rumaystay inuu bannaan yahayna dee waaba ku gaaloobayaaba markaa beridiisa iyo barashadiisa iyo samayntiisu mid walba waa xaaraan weeye waa lagu fidnoobaya dadkana dhibaato ayuu ku keenayaa culimada qaarkood baa yidhi yacni barid iyo barasha way bannaan tahay si uu qofku dee isaga ogaado un aan ugu dhaqmin taasina mid bannaan ma aha markaa sixirkuna waxa ay isku qabteen culimmadu ma wax khayaaliba mise waa xaabo xaqiiqo ah marka muctasilada ayaa waxay qabaan inuu yahay shay iska khayaali ah yukhayalu ilayhi min sixri annaha tasca ayaddai bay deliishadeen ahlu sunnahuna waxay ku tegeen inuu yahay shay xaqiiqo ah ee kitaabka iyo sunnuhuna sidaa way tusiyeen oo rasuulka sala allahu alay slam dee waa la sirxay oo nubayd ibnu acsam ninkii la odhan jiray ayaa sirxay iyo hablihiisii ilaa bil uuba qaadanayo inuu dumar hablihii dumarkiisii u tegayo isagoo aan u tegaynin markaa heerna ma sii gaadhsiisna oo culimmada qaar baa waxay yidhahdeen ninka saaxirkii dee sixirkiisa wax acyaanta wuu ku qallibi karaa oo masalan qofkii dameer buu ka dhigi karaa sixirkiisa daraadii taasina waxaa la wax baatil oo aan suurtagal ahayn weeye waayo haddii ay taas suurtagal tahay dee markuu toddobaatan jirsadaabu shan iyo toban jir isu celin lahaa isaga lafdiisu oo nafdiisa ayuu geerida u diidi lahaa kaasi waa sixirkii waxaa jira noocyo kaloo iyaguna dee faaliyannimadii iyo xidigiyanimadii iyo kuwa quruuraxa iyo mushacwadiinta ayagana lafdooda barashadooda iyo beridooda iyo falkooduba waa xaaraan iyo inaad wax ku siiso iyo inaad wax kaga qaadataaba isaga wuxuu qaadanayo xulwaanulkaahin waxyaalaha macmacaankaa uu guranayo dee waxyaalahi xaaraantaha ayuu ka mid ah marka kaahinku isagu waxa weeye kaa ka warramaya ee xagga waxyaalaha makiibaadka ah ee maqan ee soo socda ayuu ka warramayaa oo xagga xidigaha ayuu eega curaafkuna isna waxyaalaha maqan ee dhacay ayuu ka warramaa sida masalan qofkii saariq ahay shaygii la xaday iyo baadidii iyo waxyaalahaas ayuu isna ka warramaa marka waxaa kaloo iyaguna jirtaa dee cayntii iyo ishii baa jirta oo bimacnaa cawridii ah rasuulkuna sala la ala sl xadiidkii muslim alcaynu xaqun wuxuu uhi ishu waa xaq hadduu shay qadarka ka hormari lahaana dee caynta ayaa ka hormari lahayd waxaa kaloo rasuulku yidhi shayga caynta la yidhaahdaa ninkana qabri bay gelisaa awrkana dheri bay gelisaa macnaha way dishaa markaa dadka caayiniinta dee dad baa iskaga ibtilaysanoo ayagu markaa iska dadka waa dadkan qumayada iyo wax nidhaahno waa dadkaa wax cawriya marka waxan suldaanku waxa wanaagsan ciddii arrinkaa lagu barto dee in meelaha guryahooda iyo la fadhiisiiyo oo waxna la siiyo oon madaba lagu sii dhexdaynin maxaa yeele mar haddii dee kii judaamka qababa cumar binkhadaab dadka inuu dhex galo uu diiday dee kana kaba sii daran marka taasina waa wax jirto iminkana inagu badanoo yani weliba daad badan ama reelo lagu yaqaana ayaa jira marka waxauu sheekhu yidhi dilka sixir lagu dilaa wuxuu ku sugnaa biiqraarin bihi qirasho qofka uu qirto laa bibayinatin sixirku bayino kuma sugmo markhaati kuma sugmo maxaa yeelay qofkan dee shaahidka ama markhaatiga ahi ma oga ninkan saaxirka qasadkiisa bal sixirkii iyo wuxuu sameeyey siduu qofkan u raadeeyey iyada lafdeedana ma ogaan karo sidaasaan looga markhaati kacaynin waxay dhahaan culimmadu yacni waxa sixirka ka yimaada waa laga markhaati kici karaa waxa sixirka ka yimaada waa laga markhaati kici karaa oo masalan hadduu yidhaahdo waxa ninkan aan u qabtay sixirka noocaasa laba nin oo caadiliina oo saaxirre ahaan jiray oo toobad keenay ayaa waxay dhadeen noocaasi hadduu noocaaba sheegi uhi noocaasaa ninka u qabtay sida badan wax wuu dilaa ama yacni naadiran buu wuxu dilaa marka waxa ay markhaati kaceen ayuu ku sugmayaa marka kaasi intaas ayuunbuu markhaati ka soo geli karaa laakiin meel kaloo markhaati kaga sugma dee nin saaxira na markhaatigiisa la aqbali maayo imikadan saaxira hadduu saaxir kale yidhaahdo saaxir kale haddii loo tago laba saaxir oo kaloo yidhahdaan kanaa sirxay dee waa ilan qaar ayagii lafdoodii fusaaqo sharcigii ka tallaabay de haddii xalaashadeenna lagaba inay gaalaba yihiin marka markhaatigooda ayaga lama aqbalayo walow shahida hadduu markhaatiyaca limuwarifihi kii dhexlayey kii u dhexlayey ayuu bijurxin uga markhaati kacay waana qabla indimaali bogsiga ka hor lam tuqbal lama aqbalayo wa bacdahuna yuqbalu waa la aqbali wakadaa bimaalinna waa la mid fii maradi mawtihi filasax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay haddii uu ka markhaati kaco limuwarifihi kii muwarifkiisa ahaa kii dhexalsiiyihiisa ahay macnaa uu dhexlayey ayuu uga markhaati kacay jaraaxo iyo waxyeello waxyeelladaasina waa qabla indimaalo waa intaanay bogsanin lam tuqbal lama aqbalayo markhaatigaas maxaa yeelay tuhmaad baa meesha ku jirto mar haddii nabarkii uu bogsaadi ka hor yahay dee waxaa dhici karta kanuu dhaxlaya ee u markhaatkacayo inuu dhinto dabeetana arshigiisaa qaadanaya marka waxay ka dhigan tahay isagoo nafdiisii u markhaati kacay isagoo nafdiisii u markhaati kacay ayay ka dhigan tahay kii uu dhaxalkiisa lahaa ayaa nabar ku yaallaa nabarkii baa markhaati loo doonay dee kii dhaxal hadduu dhinto dhaxalkiisa yeelan lahaa baa u markhaati kacay dabeed mar haddii aanu nabarkii bogsanin markhaatigaa lama aqbalayo waxaa la leeyahay asa waa intuu dhintaayo dabeedna inuu dhexalkiisa yeeshaayo oo inuu naftiisa u markhaati kacay baa laga soo qaadaya wa bacdahu bacda lindimaal hadduu nabarkii bogsaday yuqbalu waa la aqbalayaa markhaatigaa markaa ninka dhaxalkiisa uu leeyahay uu furayo maxaa yeelay meeshii tuhmaad baan ku jiro mar hadduu bogsaday dee ninkani isagaa qaadanaya wixiisii oo iminka dhimasho uu dhinto oo laga dhaxla ayaan meeshii soo gelaynin wakadaa waxaa la mid a oo ayana la aqbalayaa hadduu kii muwarifkiisa ahaa ee uu dhexlayey hadduu maal uga markhaati kaco fii maradi mowti dhimashii maradkii uu ku dhimanayo isoo ku jiraa hadduu maal uga markhaati kaco isna waa la aqbalay fil asaxi asax haddaan qabanno ayaa taa waa la aqbalayaa maxaa yeelay dee milkigii wuxuu u xasilayaa kan loo markhaati kacayo tasarufkiisii ayaana lagu fulinayaa ee la mid maaha markaa ayay leeyihin labada masale isku mid maaha maalkani markuu milkigiisa ogaad waxaa dhici kartaa dee inuu in isagiiba lagu daweeyaa dhici karta inuu dardaarmaa dhici karta inuu meel kala mariyaa dhici karta markaa tuhmaadii halkaa kuma jirto walaa tuqbalu lama aqbalayo shahaadatu lcaaqilati haddii ay tolkii ka markhaati kacaan bifisqi shuhuudi qatlin dil markhaatiyadii fisiqooda hadday ka markhaati kacaan dilkaasoo yaxmiluunahu ay qaadayaan ma bannaana waxuu sheekhu leeyahay lama aqbalayo tol haddii ay ka markhaati kacaan dil ay waxa ka yimaada qaadayaan markhaatiyadiisa hadday yidhaahdaan waa faasiqiin lagama aqbalayo masalan nin baa waxaa loo haystaa inuu masalan nin gaf u dilay ninkiibaa markhaatiye ayaa lagu soo ogey oo ku caddeeyey inuu ninkaa dilay oday waana gafo markaa tolka ayaa qaadayaa tolkiibaa dabeedna markhaati furay oo yidhi waxaanu ka markhaati nahay markhaatiyadaa wax furaya inay faasiqiin yihiin lama aqbalayo markaa markhaatigooda oo dee waxay iska dafcinayaan nafdooda magtaa ay qaadi lahaayeen magtaa ay qaadayeen bay iska difaacayaan magtaa ay qaadayaan ayay iska difaacayaan nin baa waxaanu idhi loo qabsaday masalan dil oo kalea loo sheeganaya gef oo kalea markhaatiyaa lagu soo taagay masalan laba ah waa ku fureen caaqiladii iyo tolkii dhiiggan qaadi lahaa ee bixin lahaabaa waxay dhaheen markhaati waxaanu ka nay labadan markhaati ee furayaa inay faasiqin yihiin markaa lama aqbalayo markhaatigaasa waxaa la leeyahay dee waxay ka dafcinayen naftoodii magtan ay qaadi lahaayeen walow shahida inaani laba hadday cala hanayni ku markhaati kacaan biqatli shaksi inuu dilay fa shahida cala alawalayn ayana labadii hore ay ku markhaati kaceen biqatlihi dilkiisa fain sadaqa alwaliyu alawalayn labada hore hadduu rumeeyo xukima bihima dee waa lagu xukmin aw ilaakhirayni labada aakharayn labada dambe ayuu furay aw iljamiica ow ama kadaba aljamiica waa beenay baalataa labadiiba way isla wada burayaan waxau sheekhu leeyahay xagga markhaatiga shahaadada waxaa loo shardiyaa inaan takaadub iyo isbeenin aanay ku imanin isbeenin waa inaanay ku imanin markaa haddii ay laba markhaatiba waxay ka markhaatikeen cala tnayni labay ku markhaatikeen biqatli qof baa la dilay laba markhaati bay halkan soo taagay waxay dhaheen waxaanu markhaati ka nahay ninkaa hebel la yidhaahdo inay labadaa nin dileen walow shahida inaani cala tnayn labay ku markhaati biqatli shaksigi in la dilay fa shahidaa labadii lagu markhaati furay baa waxay yidhaahdeen qaadi ow dhegayso annagu shaqo kuma lihine sheegaa ma dhaafda weynoo iyagaa dilay fa shahidaa cala lawalayn labadii horay ku markhaati kaceen biqatli dilkiisa fain sadaqa alwaliyu alawalayni haddii weligu uu labada hore u rumeeyo ou yidhaahdo waa runtiinoo labadanaa dilay hadduu rumeeyo xukima bihimaa bishahaadatihimaa markhaatigoodasaa lagu xukmin oo labadii dambaa la qisaasi weeye maxayna markhaatigoodii baan tuhmo wadanin labada kale ee dambe markhaatigoodina wuu dhacayaayo ayagu dee shahaadadaase waxay iskaga dafcinayaan dee nafdooda qisaastii ay labada hore ku fureen bay iskay isku difaacayaan laakiin labada hore ayagu daafic maaha oo halkaasay tuhmadii kaga dha laakiin labadan dambe ayaa mutahamiin ah haddaba wuxu uhi awil aakharayni labadii dambe ayuu rumey wuxuu hi labada dambe aa run sheegaya ow sadaqa aljamiica ma wuxuu uhi dhammaantii run baa sheegaysaa labadeena waa dileen labadeena waa dileen dhammaantiin run baa sheegaysa aw kadaba aljamiica ma dhammaantiin wuxuu uhi been baa sheegaysaan baalataa labadii markhaati waa buraya maxaa yeelay marka masalan labadii dambe uu rumeeyey dee uu rumaynta labada dambe labadii hore beenintooda ayaa ku sugan iyo markaa labadii dambe inay dee cadow noqdaan masalada markay tahay dhammaantood uu rumeeyana dee fariiq kasta markuu rumeeyo qoladii kaley beeni u noqonaysa marka uu dee dhammaantood wada beeniyana waa wada beeni walow aqara hadday qiraan bacdulwarahati kuwii dhaxalkiisa lahaa ayaa bicafwi bacdin barhkood markhaati barhkood cafintiisa qiray saqatal qisaasu qisaaskii waa dhacaya waxau sheekhu leeyahay dad dhaxal ahaa oo waraho ay wax wada dhexlayiin ayaa qaarkood waxay qireen bicafwi bacdin barh inay cafiyeen waxay dhaheen qisaastii haddaanu doonayna qaarka ayaa cafiyey dee qisaastale haddii mid ka mida cafiyo waa dhacaysa saqadal qisaasu qisaaskii waa dhacaya ma kala badhoobayo qisaas ayaynu nidhi haddii diyada ma dhacayso walow ikhtalafa hadday iskhilaafaan shaahidaani laba markhaati fii zamaanin bay isku ayay isku khilaafeen ow makaanin bay isku khilaafeen ow allatin bay isku khilaafeen ow hay-atin bay isku khilaafeen laqad shahaadadoodu waa ka kac waqiila waxaa lilawthan weeye waxau sheekhu leeyahay haddii laba markhaati ay isku khilaafaan fii zamaanin wakhtigii dilka mid baa wuxuu idhi habeennimo labiyo tobankii habeenimuu dilay kii kana wuxuu idhi labiyo tobankii maalinimo ayuu ununka ka jaray ow makaani bay isku khilaafeenoo mid wuxuu yidhi isagoo masaajidka ku jiruu dilay midna wuxu yidhi isagoo gurigiisa jooguu dilay makaan bay isku khilaafeen ow allatin bay isku khilaafeenoo wuxuu idhi xabad buu ku dhuftay midna wuxuu ihi maya budh siduu ula dhacayey ayuu nafta kaga jaray ow hay-atin hay-ay isku qabteen iyo qaabkiio wuxuu yidhi qoortuu ka jaray kii kalna maya wuxuu yidhi labuu kala jeexay waa labadii markhaati ee waxaanay ku sugnayn laqad shahaadadoodaasi laqwi ayay noqonaysaa wax lowthina kuma sugnaa maxaa yeele mid waliba ka kale ayuu burinayaa qiil baa wuxuu leeyahay maya shahaadadani lowthun waa lowth lowth bay noqonoo weligii waa dhaarayo diyadiina waa sugaysaa aslulqatli mar hadday isku khilaafsan yihiin ikhtilaafkuna sifadii uun yahay oo wixii adkeeyey waxaa laga yaabaa dee iskhilaafkana inuu ama qalad ahaan ama ilow ahaan inuu uga yimi ayaa dhici karta mar haddii asalkii dilka ay isu waafaqsan yihiin dee ha noqoto un lowtun ha u noqoto ninka un ha u bari taabto waxaa la yidhi markaa markhaatigu hadduu sidaa isu khilaafo aan la aqbalayn waa marka ay fal ka marakacayaan fal waa markay ka marakacayaan hadday laakiin iqraar ka markhaati kacayaan ila in sidaa falka looga marakaca qirida qirashadana looga markaa markhaati kacayo hadday zamanka isku khilaafaan waxba dhibaato male iyo hadday makaanka isku khilaafaanba masalan wuxuu yidhi mid aniga bishii koowaad ayuu i qirtay midna wuxuu ana bishii saddexaad buu i qirtay marka zamaan halkaasuu iigu qirtay aniga burco ana hargeysuu iigu qirtay mar haddii iqraar laga markhaati kacaye fal aan laga markhaati kacaynin ikhtilaafku markaana waxba ma yeelayo marka asalkeedabana waxaa la yidhaha haddii masalan markhaati aada qaadayso markhaatiyada aada qaadaysa midna fal ka markhaati kaca midna iqraar ka markhaati kaco lam tunafaq shahaadatuhumaa laysuma geeye mid waliba dee gaarkeedaasunbay ahaanaysaa oo shahaadadooda markaa laysu keeni maayo marka waa waxoogay oo xaggii markhaatiyada isagoo dee shuhuudda iyo bayinaadka kitaabdan inoogu keeni doona ayuu haddana intaasu inooga soo hore tubiyey wallahu aclam kitaabu lbuqaati nimankaa buqaadda la yidhaahaa kitaabkoodii weeye markaa buqaad waa jamcu baaqin baaqi ayaa buqaad lagu jamciyey baqyiga asalkiisu waxa weeye dulmi iyo qofka oo xadka ka gudba marka buqaaduna waxa weeye isagaa sheekhu inoo sheegi doonee waa qoladaa dadka muslimiinta oo midaysan oo maamul leh oo diintii lagu xukumayo ayaa uu ka baxa ee ka hor yimaada waxaana loogu magacaabay buqaad oo aynu nidhi waa baqyigu waa dulmiga iyo xadkoo laga gudbo dee dulmi ayay sameeyeen xaqii iyo tubtii toosnayd ayay ka leexdeen sidaa daraaddeed ayaa buqaad loogu magacaabo waana lala dagaalamayaa si talada loo oggolaysiiyo oo dadka muslimiinta ah midnimadooda iyo awooddoodu ay u jirto oo aan cadowgu goldoloolo ugu helin hum haddaba iyagubu sheekuni mukhaalifulimaami imaamka kuwa khilaafay weeye maxay ku khilaafeen bikhuruujin calayhi kubixidhay ku baxeen iyo wa tarkilinqiyaadi hoggaansankii oo ay ka tegeen aw manci xaqin ama xaq ay diideenoo tawajaha calayhim ku soo jihaystay bishardi shawkatin awood ayaa la shardiyaa lahum inay iyaga u sugan tahay wa taawiilin taawiil iyo waxay dee isleeyihiin way idiin bannaynaysaa arrinkani wa mutaacin fiihim iyo mid ay u hoggaansan yihiinoo ay leeyihiin qiila waxaa layihi waa imaamun mansuubun imaam ay samaysteen oo ogeenna waa inuu jiraa waxau sheekhu leeyahay buqaadu waa qolo muslimiin ah qoladaa muslimiinta oo ayagu khilaafay imaamkii iyo madaxweynihii iyo hoggaamiyihii dadka muslimiinta ahi ay lahaayeen waa kuwa khilaafay ee ka hor yimi weeye haddaba sideebay u khilaafeen mukhaalafada imaamku laba arrin ayay ku imanaysaa imaa bikhuruujin calayhi inay dee ku baxeen oo ay dagaal kala hor yimaadeen imaa tarkulinqiyaad inay masalan ka tegeen hoggaansankii oo waxa la yeeliya wuxuu soo jeediyeyba ay ka hor imanayaan labadaa mid ayuunbu ku xasilayaa amaa yacnii daacadiisii bay ka baxeenoo kumanay bixin hoggaansankiina kamay tegine daacadii ayay ka baxeenoo masalan waxay diideen dee xaq ku soo jihaystay bay diideen masalan dee xaq maali ah sida sakadii oo kale ama aadami miduu leeyahay ama qisaas masala ama xad ayay diideena kusoo jihaystay abubakar asidiiq wuxuu la dagaalamay nimankii sekada diidey ayuu la dagaalamay sekadii ayay diideen kamanay hor imanin marka waxaanay nimankaa imaamka khilaafay ay buqaad noqonayaanoo xukunka buqaad la siinayaa bishardi shawkati lahum waa inay awood leeyihiin oo awooddaasi ama fara badni ama masalan ay leeyihiin dee niman adag ay yihiin walow xataa dhufays ay samaysteen baa haddana macnaha imaamka u bawac dhigi karaa oo soo celinta lagu soo celinayo masalan hoggaansankii ay masalan waxoogay qaadanaysa maal fara badan iyo rag la ysu ururiyo wataawiilin wabishardi taawiilin waxaa la shardiyaa taawiil iyo wax xujaa inay haystaan oo ay kaga hor imanayaan waa inay meeshay xujo ku haystaan ay caqiidaysan yihiin inay kaga hor yimaadaan ama xaqan ku soo jihaystay ay ku diidayaan oo isku difaacayaan waynu jiraan maxaa yeele qofku haddaanu taawiil wadanin ee uu ka hor yimaado mucaanid lilxaq buu noqonayaa xukunkiisu wuu ka duwanaanayaa buqaadda laakiin nimankan buqaadda la yidhaahdaa dee xukunkoodu qolyaha kale lala dagaalamayo wuu ka duwan yahayoo ayagu waxbay ismoodsiinayaan oo inay saxsan yihiin ayay isu qabaan marka wayna taawiilya waxay deliishanayaan ay jiraan masalan masalan kuwii dee cali ku baxay oo kale waxay xujaysanayeen oo yidhahdeen cumaan ciddii dishay ayuu garanaya waanu karayaa kana qisaasi maayo ee wuu waafaqsan yahay kuwii masalan zakada abubakar u diidayey ayaa waxaa layihi khud min amwaalihim sadaqatan tutahirhum wa tuzakiihim biha wa salli calayhim inna salaataka sakanu lahum markaa waxay abubakar ugu diideenoo yidhahdee siin mayno cidda ay ducadiisu dee xasiloone iyo sakankaa noo noqonaysa mooyaane cidkaa siin mayno ayay yidhaahdeen markaa xujo noocaasa iyo taawiil waa inay haystaan wa taawiilin waxaa kaloo shardiga waa muaacin fiihim wa bishardi muaacin fiihim mid ay adeecayaan ay u hoggaansamayaan oo taliyaana waa inay leeyihiin oo dee quwaddooda ay haddaan imaami jirin oonay ra'yigiisa aanay wax ka wadaynin dee wax awood ay leeyihiin ma jirto wax awoodoo ay leeyihiin ma jirto marka shawkadooda iyo awooddooda heliddeeda ayuu shardi u yahay qiil baa wuxuu leeyahay wa imaamun mansuubun waxaa kaloo la shardeeya imaam dee inay leeyihiin ay ogteen si aan axkaamtii aanay dhexdooda u cadilmin dee waa inuu imaamna meesha jiraa marka dee ama waa inuu imaam ahaadaa mudaacun baa la shardiyaaye waa ina qiilla wuxuu leeyahay markaa mid mudaacahun baa la shardi midna wuxuu leey may waa inuu imaam ay ogeen oo qaabkii imaamo kale ay usoo dhiseen inuu yahay walow adhara haddii ay muujiyaan qoomun qolo ra'yal khawaariji nimankaa khawaarijda la yidhaha ra'yigoodii hadday muujiyaan waa maxay ka tarkiljamaacaati jamaacooyinkii bay ka tegeen wa takfiiri dii kabiiratin qofka dembi weyn sameeyo oo ay gaalaysiiyaan walam yuqaatiluu aanay inala dagaalaminna turikuu waa laga tegi wailaa haddii kale faqutaacu ariiqin waa jidgooyi weeyaan waxau sheekhu leeyahay haddii ay qolo ay muujistaan ay la soo baxaan nimankii khawaarijta la odhan jiray ra'yiyadii iyo arrimihii lagu yaqaanay khawaarijuna qolo mubtadicaa bay ahaayeenoo qofka dembi weyn ku dhacana way gaalaysiinayeen a'immadana way tacninayeen jumcaha iyo jamaacaadka iyana may soo xadiri jirin oo kamay soo qayb geli jirin marka wuxuu leeyahay sheekhu haddii ra'yigii noocaas ahaa ay qoliyo la soo baxaan oo ay jamaacaadkii ka tagaan oo qofkii dembi weyn ku dhacaba ay gaalaysiiyaan laakiin se aanay nala dagaalamin aynagu hoostiraan turiku waa la yska daynoo loo banbixi maayo wax dhibaato ah loo geysan maayo wa ilaa haddii kale oo ay dee dagaalamaan wa ilaa haddii kale oo ay dagaalamaan oo masalan ay dee dagaal nagala hor yimaadaan fa qutaacu ariiqin kuwaa xukunkoodu waxay noqonayaan qutaacu ariiq waa niman jidgooye ah oo haddii ay qof dilaan u dhigmo dee waa loo qisaasi macnaa xukunkii qutaacu ariiqa ayay yeelanayaan wa tuqbalu waa la aqbalaya shahaadatu lbuqaati nimankaa buqaadda ee markhaatigooda waa la aqbalaya wa qadaa'u qaadiihim qaadigooda xukunkiisana waa la aqbalaya fiimaa ka yuqbalu la aqbalayo qadaa'u qaadina qaadigeena qadiisa wixii lagu aqbalaya lagu aqbalay ilaa an yastaxilla dimaana inuu xalaashado mooyaane wa yunafadu waa la fulin kitaabahu bilxukmi uu soo qoray wayaxkumu waxa kale uu ku xugmin bikitaabihi kitaabkiisana uu ku xugmin bisimaaci lbayinati markhaatigiiyo dhegaysigiisa uu soo qoray fila saxeedaan qabanno waxau sheekhu leeyahay xunkii buqaaddu ay lahaayeen ayuu halkan inoo gala wuxuu yidhi nimankaa buqaadda ahaa markhaatigooda waa la aqbalayaa hayle faasiqiin maaha dee ta'wiiliye waxbay dee deliishanayaan oo isleeyihiin waa saxsan tihiin markaa markhaatigooda waa la aqbali waxaa kaloo la aqbalayaa le waa dad muslimiin ahoo dee axkaamdii iyo sharcigii islaamka oogaye qaadigoodii ay samaysteen xukunkiisii waa la aqbalayaa wa yuqbalu qadaa'u qaadihim qaadigooda xukunkiisa waa la aqbali maxaa lagu aqbali fii ma yuqbalu qadaa'u qaadina wixii lagu aqbalayay qaadigeenna xukunkiisa ayaa iyagana lagu aqbali maxay ta'wiil ayay dee haystaan oo ijtihaadka u bannaynaya marka masalan dee qaadiga goormaa qaadigeena xukunkiisa goormaa la aqbalayey dee waxaa la aqbalayey marka aanu dee nas iyo ijmaac toona aanu ka hor imanin nas iyo ijmaac iyo qiyaas jel iyo toona markaanu ka hor iman ayaa qaadaha qaadigeena la aqbalayey iyaga lafdooda dee haddii aanu nas iyo ijmaac iyo qiyaas jel iyo midnaba khilaafin qaadihii qaadigooda waa la xukminayaa oo waa aqbalaynaa ilaa an yastaxilla inuu xalaashado dee qaadigaasi ama shaahiidkaasi inuu a dimaana dhiigyaalkeenna iyo maalyaalkeenna markaa markhaatigiisa iyo qadiisa toona la aqbalayo caadil markaa noqon mayo shardiga shaahiidka iyo qaadigana cadaalad baa la shardiyaa wa yunafadu kitaabahu waxaa kaloo la fulinayaa wa yunafadu kitaabuhu kitaabkiisa waa la fulin qoraalkiisa waa la fulin macnaha qaadigaa buqaadda kitaabkiisa iyo qoraalkiisa ama wa yunafidu wuu fulin qaadigeenu kitaabahu bilxukmi kitaabkiisa qaadiga buqaaddu uu soo xukumay soo qoray bilxukmi xugun haddii masalan uu qaadigii buqaaddu uu soo xukumo xugun oo dabeetana qaadigeenna uu usoo xukumo yidhahdo waxaasaan alaa kala xukumee dee kala fuli waxuu bannaan inuu aqbaluu fuliyo waxaa kaluu sheekhu uhi wayaxkumu qaadigii wuxuu ku xukminoo kale bikitaabihi bisimaaci ilbayina haddii uu soo qoro arrinkaa anaa markhaatigeedii dhegaystay oo markhaatigii waa caynkaa xaakimkeenna waxau bannaan inuu qoraalkii inuu ku xukumo qoraalkiisa bisimaaci ilbayinati markhaatigii inuu aqbala inuu maqlay isagu markhaatigii soo dhegaystay uu soo qoray waa la aqbalaya oo wuu ku xukminaya qaadigeenu fil asaxi laakiin waxa wanaagsan bay yidhahen inaanu ku xukminin oo dee si ay istikfaaf ugu noqotay ee soo noqo walow aqaamuu xaddan hadday ogaan waaqadu zakaatan iyo kharaajan ay qaadaan wa jizyatan wa faraquu sahma almurtasiqati qoladaa askarta rigliga sahmigoodiina calaa jundihim ay ku kala geeyaan saxa waa ansaxaya wa fi lakhiiri wejhun ayaa ku sugan waxau sheekhu leeyahay nimankaa buqaadda ahi haddii ay meel qabsadaan oo dabeetana ay xad oogaan ciduu xad ku waajibtay xadkii ay ka ogaan oo sakadii ay dadkii ka qaadaan oo kharaajkii dhulkii kharaajka laga qaadi jiray ay kharaajkii qaadaan jizyadii dadkii ehludimaaha ay ka qaadaan dabeetana wafaraquu sahma almurtasiqati nimankaa ciidamada rigliga ee murtasiqada waataynu horu soo marnayn sahmigii ay lahaayeen ee fayga ay ku lahaayeenna ay ku qaybiyaan oo isiyaan calaa jundim ciidankooda ay siyaan saxa waxa ay sameeyeen dee waa iska ansaxayaa maxaa yeelay dee haddii dadkii la yidhaahdo masalan idinkuna keena haddii la yidhaahdo iyadoo kuwaa iska qaadeen dadkiina haddana mid kale la weydiiyo dadkii dhibaato ayaa ku imanaysa dee in kastaba khilaafnaha ku jire nimanku dee sawaadka iyo dee waxay ka mid yihiin dadka muslimiinta ayay ka mid yihiin iyo qoladaa dee ay gaaladu ka baqanayso wa fil akhiiri ka dambe oo sahmiga ay murtasiqadu jundigoodii ciidankooda ku qaybiyeen sahmiga murtasiqada ay ciidankooda wejhun baa ku sugan inaanu mawqic dhacayn si aanay u xoogaysanin ayuu leeyahay kaasi mawqiciisii dhici maayo laakiin waxay leeyihin ciidankii islaambu bay ka mid yihiinoo dee gaaladuna waa ka baqanaysaa marka waa caadi ba iska noqonaysaa bay yidhaheen wamaa shayga atlafa uu dila baaqin calaa caadil inuu ka dilo iyo wa cagsuhu sidaa cagsigeedba in lam yakun fii qitaalin haddaanu ahayn damina waa magdhabayaa wailaa haddii kale falaa ma magdhamayo wa fii qowlina yadmanu lbaaqii ka baaqiga ahi wuu magdhabayaa walmutaawilu ka wax taawiilsanaya bilaa shawkatina yadmanu wa cagsuuna ka baaqin buu la mid yahay waxau sheekhu leeyahay wixii nin baaqiyahoo qoladaa ka midii uu dilo ee naf ah ee maal ah calaa caadilin buu ka dilay qof caadilahoo isagu dee ummaddii islaamkahayd meel kala soo jeedeen isagu ka bixin buu ka dilay wa cagsuhu iyo se cagsigiyadoo kii caadilkaa baaqigii wuxuu ka dilo in lam yakun fii qitaalin haddaan dagaal jirin dagaal ma jirine meel cidlaabay iska heleen damiina wuu magdhabayaa mid waliba wuxuu dilay naf iyo maal dee sidii asalka u ahayd waxyaalaha layska dila ayaa lagu soconayaa wa ilaa haddii kale oo itlaafku iyadoo layshaleelay oo dagaal lagu jiro ayaa meesha waxyaalahaas ayadha falaa damaana damaan laguma leh oo kabaaqigaana laguma kacaadilkaana laguma leh maxaa yeelay dee salafkaa lagu dayanayaayo qaacidii mase xilligii saxaabada yowmuljamal oo kale wixii dhacay dee damaan lagama doonin midda labaad dee waxaa la jeclaysiinaya inay soo hoggaansamaan oo aanay u cararin haddii la wax alla waxaa geysateen oo dhan waa laydinka rabaa way cararayaan marka haddaba markan aan la damaanaynin waxa weeye marka ay shawkada iyo ta'wiilkuba jiraan markay awoodna leeyihin waxna awiishanayaan da wuxuu sheekhu yihi baaqiga muta'awilka ah ee isagu ta'wiil wata laakiin bilaa shawkatin aan awoodda lahayn ee dhowr qofa yadmanukaasi nafdiiyo maalkiiba uu magdhabaya walow xilliga dagaalkaba ha ahaatee maxaa yeelay dee wuxuu la mid yahay kii dhuljiifka hawn leanno haddii damaanka laga rido dee qolo waloo doonaysa inay cid wax yeelaysaaba intay ta'wiil yar la timaadaabay waxay doontay fasaada samayn lahay wa cagsigu kaa cagsiy oo masalan ka shawka leh een wax ta'wiilo lahayni shawkiya awood bay leeyin lakiin ta'wiil ma haystaan ka baaqin buu la mid yahay xagga damaanka iyo la-aantiisaba oo adharku waxa weeye xilliga dagaalkana waxba lama magdhabayo haddii aanay dagaal ahaynna waa magdhabaya walaa yuqaatalu ama walaa yuqaatilu la dagaalami maayo imaamkii albuqaad xataa yabcasa ilayhim ilaw dira amiinan qof aamina fatinan oo dhug leh naasixan oo naseexeeyo yas'alhum weydiiya maa yanqimuuna waxay ku karhayaan fain dakaruu madlamatan hadday sheegaan ow shubhatan azaalaha u usuulin fain asaruu haddii ay kusii adkaystaan nasaxahum uu u naseexin uma intaa dibada aadanum u xogaysin bilqitaali fain istamhaluu hadday kaalin dalbaan ay ijtihaada waa ku dadaali oo waa facala wuxuu samayn maa ra'aw sawaaban wixii uu sawaab oo arko waxau sheekhu leeyahay nimankaa buqaadda imaamku la dagaalami maayo ilaa uu u diro qof amiinah qof ammaano le ilaa u diro oo fatinahoo dhug leh oo qof soo jeedaaho dee haddii meesha la doodayo wax la isweydiinayo nin fatinahoo fahme iyo dhugla weynu yahay bahal qabi oo urda waynaan u dirin naasixan oo u naseexeeyo weliba haddaba marka uu gaadho yas'alhum maa yanqimuuna wuxuu weydiin waxay bal ku karhayaan imaamka maxaa yeelay dee calibe ibnu cabbaas ayuu u diray qole naharawaan la odhan jiray oo qaarkoodna markii dambe waa sodeen qaarna waa diideen haddaba haddii ay madlamo sheegaan wax dulmi ayay sheegeen oo waxaas aanu u diidnay bay dhahan dulmigaas ayaa jira ama shubha ayay sheegeen oo waxaasaanu ka shakinay bay dhahen asaalaha wuu suulinayaa waxaa wuu suulinayaa maxaa yeelay ujeeddada dee loola dagaalamayo waa in daacada loo soo celiyo shirkoodana la kaafiyo marka haddii ay tii suurto galayso ayadoon dagaal iyo waxba toona dhicin waa inuu dee dulmigii imaamkii kula noqdaayo dulmigii la tiraa waa in shubhadii laga suuliyaa fain asaruu haddii ay ku adkaystaan haddaba intii wixii la suuliyey ay sheeganayeen ama waxba waa sheegana saxan buu naseexaynaya baqiga iyo dulmigu cidhibtuu leeyahay xumaanteeda ayuu sheegaya wuxuu amrayaa inay daaca la yimaadaan ay soo noqdaan uma intaa dabadeed haddii ay masalan kusii adkaystaan aadanam wuu ogeysinaya bilqitaal dagaal ayuu ogeysinaya maxay lahi allah ayaa marka hore faray islaax in la sameeyey kadibna dagaal waa intaa la horaysiiyaa fain istamhaluu haddaba haddii ay kaadsiiya doonaan waxay dhaheen bal muddahana loo kaadiyo ijtahada kaa mabcuudka ah ee loo diray baa ku ijtihaadayaa bal inuu u kaadiyo iyo inaan u kaadin wa facala wuxuu samaynaya maa raa sawaaba wuxuu sawaabo arko haddii uu masalan u arko muddadan ay dalbanayaan inay tahay mid ay kaga soo fikirayaanoo bashuhadan iyo waxaanu ku yidhi ay soo eegayaanoo xaqu ugu soo caddaanayo u kaadin hadduu arkay inay doonayaan inay ciidamadooda soo urursadaan ay hub urursadaan ay dagaal soo qaadaanna dee ka yeeli maayo walaa yuqaatilu la dagaalami maayo ama layn maayo mudb mudbirahum kooda jeestay walaa mudkanhum iyo kooda la dhaawiciye la fadhiisiiyey wa yudla waasiruhum waasiirahum asiirkooda kooda lasoo qafaashayna isna la dili maayo walaa yuطlaqu lana sii dayn maayo wain kaana sabiyan wamra'atan bahaadee xataa tanqadiya alxarbu inta daalu ka go-ayo oo yatafaraqa jamcuhum uu ka kala tegayo jamcooda ilaa an yutiica biikhtiyaarihi inuu isagu ikhtiyaarkiisa kusoo adeecay mooyaane waxau sheekhu leeyahay imaamkii la dagaalami maayo mudbirahum kooda daba jeediyey marka dagaalku dhaco iyo kawbkiisa tuuray toona la dagaalami maayo walaa mudkhanahum kooda la daciifiyey ee isna la daciifiyena la dagaalami maayo waasirhum kooda asiirkaana dee lala dagaalami maayo macnaha la dili maayo baa loo jeedaa maxaa yeele haddii ay jabaan dee ilaa ka soo noqonayaan baa la leeyahay haddii ay jabaan dee waa sidii la doonayey oo waxa la xadiid ibnu abi shayba warinayay sinad xasana cali maalintii yowmaljamal buu dhaqaaqu yihi mid daba jeediyana yaan la raacin mid jariixana yaan isna la israacinin mid asiirana yaan la dilin qofka albaabkiisa xidhaa waa aamin qofka hubkiisa tuulaana waa aamin waxaa kaloo sheekhu yidhi walaa yuطlaqu asiirkooda lana sii dayn maayo kooda lasoo qafaashana lasii dayn maayo wain kaana sabi wamra'atan haba ahaada sabi iyo gabadhba ha ahaade xataa tanqadiya alxarbu inta dagaalu ka go-ayo oo fidnadooda laga aamin noqonayo wayatafaraqa jamcuhum jamacoodina uu ka kala tegayo maxaa yeelay dee si sharkoodii u faydmo oo aanu ugu noqonin